kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeenna oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan redio himilo barnaamijka haweenkeenna waxaan kusoo qaadanaa muwaadiican isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisuyaal ka mid ka mid ah haldoorada dumarkeenna si inaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan gabadhii waxaa laga yaabaa in gudniinkeedii uu ahaa f g m inay ahayd xanuun badan inay caadada ku heyso markii gabadhan asbrinkan ay qaadato clotinkin samayso waxaa laga yaabaa inay kala fufurto fufuritaankaas markii gabadha waxaa imaanayso in ay dareento xoogaa relief maxaa keenaya in haween badan ay isticmaalaan dawooyinka xanuun baabiyaha xilliga fasaxa iisoyaalkeedii nololeed saamiye yuusuf cumar oo ahayd ciyaaryahanad anigoo hanaa maxameda ayaa idiin tabin doona farsamadu waa cabdulaahi axmed soo dhowaada dhegaystayaal iskusoo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa falanqaynta la xiriirta maxaa keenaya in haween badani ay isticmaalaan xanuun baabi'iyaha xilliga fasaxa balse markan soyaalka saamiye yuusuf cumar oo ahayd cayaaryahanad taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeenna oo uu qoray wariyo qoraa maxamed sheekh yuusuf baari cayshe nuur aadan ayaa inoo eegeysa shan iyo labaatankii maaris kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii ayay ku dhalatay muqdisho hooyadeed dahaba cali waxa ay ka tirsaneyd ciyaartooydii hore saamiye uma suurtogelin waxbarashada iskuulka inay idleysato iyada oo ka gaartay fasalka sideedaad ku biiritaankeeda cayaaraha yaraanimadeedii ayay jeclaatay noqoshada orodyahanad si dhuumaaleysi ah ayay tababarada kusoo qaadan jirtay nasiib wanaagse waalidiinteeda ayaa markii dambe u ogolaaday kamid noqoshadeeda cayaaraha orodada oo ay jecleed sidoo kale dhiirgelin ayay ka heli jirtay gabar ajanabi ah tareesa magaceedu ahaa una fududeysay tababaradeeda bilihii abriil iyo mey labakuniyosideedii waxa ay ka qayb gashay cayaaro orodo ahaa oo lagu kala dhigay dalalka jabuuti iyo itoobiya boqolka mitir ayayna uga qayb gashay sanadkii labakuniyosideedii ciyaartii olombikada adduunka ee lagu qabtay dalka shiinaha ayaa saamiye iyo cabdinaasir siciid ibraahim uga qaybgalay soomaaliya ordayna laba boqoloo mitir safarkeedii geerida oktoobar laba kun iyo tobankii saamiye ayaa u safartay itoobiya si ay u hesho barayaal tababare taasi oo ku sababtay in ay weysay dhiirigelintii ay ka sugaysay xiriirka olombikada sida uu warbaahinta u sheegay cabdi bila cabdi kuna hami weyneed in ay ka qayb gasho ciyaarihii olombikada ee london laba kun labaiyo tobankii soddonkii abril laba kun labaiyo tobankii xilli casir liiq ah koo iyo tobankii galabnimo ayay doon aada u yar ka raacday badda mediteranean oo u dhexeysa liibiya iyo talyaaniga tiradooda in ka badan lixdan qof ayay gaarayeen in cabaar ah doontii markii ay sii socotay ayaa waxaa soo wajahday cilad dhanka matoorka ah muddo saacado ah kadib waxaa meel dheer uga soo muuqday markab dhankoodii ayuuna u soo aaday markii ay qayladhaan u dirsadeen markabkii ayaa xarig usoo taagay saamiye oo soo xigtay dhanka markabka dadkii oo dhammi ayaa isbuurtay si ay xariga ula qabsadaan nasiib darase waxa ay ka mid noqotay dadkii biyaha ka hoos maray
hagaag markan aanu imaano falanqaynteenna la kulmidda xanuuno yaryar oo ku yimaada xaalado qaar waxa ay kuu keeni karaan la jaaridda ah dawooyin aad adigu isku qortay ama uu ku siiyo iibiyaha farmashiga dadka qaar ee adeegsada dawooyinka xanuun baabi'iyaha ah waxaa ka mid a haweenka oo intooda badan si ay u yareeyaan xanuunka dhiigga caadada waxay u isticmaalaan dawooyinka xanuun baabi'iyaha ah ama kaarjabinta balse la noolaashiyaha iyo joogtaynta dawooyinkaasi qaar ayay bahda caafimaadku ku sheegaan inay keeni karaan xaalado ka culus tii markii hore ujeedkeedu ahaa in la iskaga bi'iyo xanuunka isticmaalka badan ee dawooyinka kaarjibinta ama xanuun baabi'iyaha ayaa lagu sheegay in ay dhaawac gaarsiiyaan xubnaha ugu muhiimsan jirka sida beerka iyo keliyaha haddaba si aan wax badan uga ogaana xaaladda caafimaad ee ay keeni karaan joogtaynta dawooyinka kaarjibinta ee ay dumarkeenna adeegsadaan xilliga fasaxa ayaan wax ka weydiinay doctoreysa samiire cabdiweli oo barnaamijka marti inoogu ah toddobaadkan waxaan hordhignay weydiimo dhowr ah balse soo dhoweyn kadib ayay inala wadaagaysaa dawooyinka ay dadka u adeegsadaan xanuun baabi'iyaha kuwa ay yihiin aada umahadsan tahay walaashay markii la dhahaayo xanuun baabi'iye xanuun baabi'iyaha waxay ka kooban yihiin gurub gurub midka uga caansano ha dadkeena isticmaalaan waxaa la dhahaa nasairis non steriol anti inflamentary drugs kuwa ugu caansan oo hadda bulshadeena aadka u isticmaalaan waxaa waaye borofiinka asbariinka inabroksiinka mararka qaar waxaa dhici karto ayagoo isku darsanoo kale oo la jirto kafayiinka oo kale maadala dhahayo kale inay aada ola isticmaalaan waxaa kaloo jiri karto ayagoo kelikeliya inay gabdhaha isticmaalaan taasna waxay ku xiran tahay xanuunka heerka xadiga xanuunka haaya iyo dhaqaalaha qofka markaas uu haysto ayagana way kala lacag badan yihiin wayna kala qarash badan yihiin wayna kala saameyn badan yihiin kulamaa qofka waxay ku xiran tahay midka uu isticmaalo uu qabatimo iyo xaaladiis tahay yaa u badan adeegsiga dawooyinkaa si guud ahaaneed raggii dumar walaahi waxay ku xiran tahay qofka balwadiisa iyo sida ay tahay qaarkood dadka haweenka way jiraan muddooyinkan dambe soo isticmaalayo dawooyinkaas cirbadaha oo qaadanayo way jiraan haweenka iyo dumarkan waxay ku xiran tahay sida qofkaas xaaladiis ee tahay iyo dadka saaxiibka uu leeyahay way jiraan gabdho badan oo qaata dawooyinkaas ragna way jiraan laakiin hadda markii la fiiriyo waxaa ku badan aada raggaa ugu badan markii loo fiiriyo haweenka because gabadhi waxaa laga yaabaa xoogoo in ka cabsanayso waalidkiioo kale ama qarashkiioo kale haysan laakiin wiilkii qarashka waxaa laga yaabaa inuu shaqaysto hadduusa shaqaysanayn xataa qaarkood waxaa dhici karto inay yihiin dad ma arkin oo tuugoo kale inay yihiin oo kale lacagta ay soo dhacaan ama marka loo fiiriya gabdhaha ayagaa badana ka badan in maarkin oo ay isticmaalaan dawooyinkaasna khataro badanay leeyihiin waxaa waaye xanuunada hadda la dhahaayoo kale ku gudba dhiiggii dheecaankaoo kale badana waxaa laga yaabaa qofkan hal cirbadoo kale inay isticmaalaan shan qofoo kale afar qof kale xoogaayar kan soo jiida isku duro kan kale soo jiida isku duro kan kale soo jiida isku duro cirbadii caadi ahaan shirkada soo saaraysa ama dadkii sameynayay maaragta dhakhaatiirtii ama waxaa loogu talagalay in xanuunka qofka ay ka baabeyso markuu xanuun hayo laakiin ayaga inay markay qabatimaan waxaa imaanaysa in jirka la qabsadaan ayaga la-aanteed bahasha la-aanteed inay shaqayn waayaan taasaa keenaysa marka in qofka uu qaato taasna marka waxay keenaysaa in maaragtano bulshada cuduradan la dhahayo dhiigga dheecaanka ugu gudbo inay ku bataan because qof cudur qabi karaa waxyaaba badan qabi karaa wixii marka dhiigii dheecaanka ku gudbayo qofkan qabe inuu qofkan kale usoo gudubto hadduu muddo la isticmaalo waxyaabahaas maxaa keenaya in haween badan ay isticmaalaan dawo uusan usoo qorin dhakhtar si ay iskaga baabiyaan xanuunka markaa haya
waxaa keeni karo wadankiio waxaawaaye dawadiio sahlan in la helo farmashigii in la tago qofkii farmashiist tahay oo ma arkinoo badanaa aqoon badan u laheen qofkan wuxuu siinayo maanta qof siinayo wix qofki waxaawaaye xanuunkiyaa ka baaba-ayo hooyo kasta ama gabar kasta oo imaata waxaawaaye wuu siinaya markay dhahda xanuunkii wuu ahaaya ma weydiinayo meesha laga ahaayo ma weydiinayo in xaaladiida xanuuno hore inay waxaas u qabtay ma weydiinayo waxaas waxaa keeni kara waxay tahay dowladiiyo waxaawaaye ku heynin gacanta guud ahaan systemka caafimaadka oo hadda privatka iyo publica iyo intaba waxaawaaye guud ahaan wada gaarsiisneen hadday publica ku haysana privatka farmashistayaashii oo kale caad inaysan u maamulin iyo waxaa kaloo jiri karto quality insurance waxaa la dhahaa markii wadanka soo galayaan dawooyinka dawooyin waxaa jiro keliya bixi kara prescription oo dhakhtar inuusan qorin maahana in kale la ogoleen adduunka oo kale markaa joogtid waxyaabo keliya waxaa jirta dawooyin gaar la ogolyahay qofka farmashiistaha inuu gado inta kale looma ogolo in ay ku baxaan wartaad warqad la-aan marka taas burburka dowladii dhacay waxay keentay in maarkan qofkii dawooyinkii qof kasta inuu iska qoro farmashiiste dhakhtar ool inay wada qoraan dawada qofkiina si sahlan way kusoo gada xataa qaar waxaa arkaysaa dawo qaar in dukaamadeeyo kale haddaa tagtidoo kale aa ka heli kartid taasna waxaawaaye marka loo feereeyo sistamka caafimaadka aaday waxay ugu taha qalad marka wax burburkii ah wax kasta wuxuu u nugleeyay in bulshadii wax kasta availabilityga inay u bataan oo helay karaan taasna waxay keenta marka in dadkeena ay isticmaalaan gabdhahana waxaa u keeni karo markasta inay aadaan waxay tahay gabadhii waxaa laga yaabaa in gudniinkeedii uu ahaa kasoo qaado kale f g m inay ahayd xanuun badan inay caadada ku heyso kasoo bixitaankii inay meesha caadadii ku xiran tahay so markii gabadhan asbrinkan ay qaadato dhiiggii waxaawaaye meesha ka sameysma clotinkii sameysma waxaa laga yaabaa inay kala fufurto fufuritaankaas markii gabadha waxaa imaanayso in ay dareento xoogaa relief xanuunkii hayo waxyaabahaas markay xanuunadan bainkirarka isticmaasho waxaa imaanaysa in gabadhii dhiigka uu ka fududaado kasoo baxdo taas marka waxay keeni gabadha markastuu xanuun qabtay inay la qabsato jirkeedii aado ma arkino taasna waxaa waaye wax kal jalaalo hooyooyinkeena iyo ayooyinkeeni hore awal samey jireenoo taas waxaa loo baahanya marka in bulshada laga wacyigaloyo xanuunkan gabadhan haya inaysan ahayn wax maaragtay caadi ahaan ugu jirto ama baarka waxaa kaloo keeni karto gabadha infections iyo waxyaabahaas inay qabto gabab dhakhtar inaysan aadin oo dhakhtarka la xiriirin markasta ogen markuu xanuun qabto inay meesha inta iska aado symptomatic treatment wax loo yaqaanaan jiro xanuun baabiyahan bas iska isticmaasho wixii xanuunkan keenaya oo la ogaanin ma buro xanuunkan keento ma infectionaa jiro ma wax kalaa jiro ma f g m kaasay qabtaay f g m type four loo guda waxyaabahaas dhan waa tahay doctoresa waxaa jira in dumarka qaar ay adeegsadaan xilliga ay fasaxa yihiin sidaa sheegtaba daawooyinka ee kaarjibinta ah waa noocyadee kaarjabinta ama qandhajabinta ama xanuun baabi-inta inta ugu badan gabdhaheen waxay isticmaalaan brofiinka waxay kaloo isticmaalaan asbrinka intaasa ugu badan waxaa kaloo jiro hadda muddooyinkan dambe waxaa arkeynay combined drugs waxa la dhahayo dawooyinkii hore isku soo tartaray waxaa arkaya diglafiinkii barafiinkii asbriinkii maada kofiyiin la dhahaayo maadooyin kaloo oo maarkin loo isticmaalo xanuun baabiyaha in lagu iskusoo daraayo oo ganacsatada ay isku soo daraayaan kadib qofka markuu cuno xanuunkii deg deg qofka relief uu helaayo marka badanaa hadda gabdhaha waxay isticmaalaan intaas hadda ah kuu sheegay oo laisku soo daro maybe waxaa laga yaaba gabadha inay intay soo xanuunka markuu qabto caadadii oo kale ee dhahdo maxaa la dhahay kor roone iyo waxay u yaqaaniin maxaa la dhahay takamool iyo waxyaabahaas in aada u isticmaalaan gabdhihii oo ma arkin oo ay isticmaalaan because waxay u isticmaalaan waxay tahay xanuunkaas iyo kahaas iyo waxyaabahaas ay dareemayso waxaa laga yaaba gabadha iskuul ama jaamacad ama shaqo in laga rabo xanuun badan ay dareemayso markay isticmaashaan in deg deg goobteeda shaqada ama waxbarashadeedii ama shaqadeeda caadiga aheyd daily guriga ay ka qabanaysa in aada ugu fudaato taas waxaa waay waxay horseedeen marka inay aada u isticmaasho gabadhii waa tahay ma jiraan marka laga yimaado in ay iskaga baabi'iyaan xanuunka wax faa'iido ah oo uu leeyahay ma jirto faa-iidada keliya ayaga oo ma arkin ay markaas ku dareemayaan xanuun baabi'in xanuunkaas ama waxyaabahaas ay dareemayaan inay ka baabi'iso faa-iide ee leedahay la dhihi karo maantay qofkan waxaas u fiican tahay ma jirto xanuunkaas qofkaas ahay xanuunkiyuu ka baabi'is laakiin waxaa jirta markaste in maaragtay dhanka markii loo fiirsha dawada faa-iido iyo faa-iido daro labadaba waxaawaay dawo kasta oo qofka baniaadanka u qaadanayo ay leedahay faa-iidadeeda wixii markaas haayay xaaladdaas taagneed qofka inay ka xaalad physiological janji inuu qofkan ku sameyso waa midda koowaad midda labaad haddii overdos qofkan u qaato iska badiyo in jirkii systemkii shaqaynaya in wax ay ka bedisho haddii beerkii oo kale dhibaato ay u keento ama keliyihii oo kale dhibaato ay u keento ama maskaxdii oo kale inay saameyn ku yeelato qofkii iska warwareero dhulka iskaga dhaco wax badan inuu qabsan waayo waxyaa matag inay leedahay in ayadii ee sababto xumad ama waxyaabahaas inay qofka ku keento waxyaabahaas ay imaan karto in habdhismeedka jirka oo xubnihii ugu muhiimsadaa sida beerkoo kale iyo keliyaha badnaa dawooyinka laga bixiya in labadaas damage ay gaarsiiso qofkii heer keliyihii laga dhaqo ama beerkii laga bedelo ama dhibaato ugu imaatay inay imaataa dhici karto because beerka waa meesha keliya oo jirka sunta iyo waxyaabahaas ka saaro so haddii qofkii maanta dawadaan u qaata dawo kale haddana u qaata dawada kale waxaa qaanaysa in shaqadii ka badato taas waxay keenay marka beerka shaqadiisa in systemkii wax uka bedelo hadhow waxaa lagu arkaa calaamado baalka marka dhakhtarkiina hadhow waxaa laga yaabaa in qofkan uusan u sheegin xaaladii dawo badan inuu soo qaatay calaamado kale marka waxyaabo kale dhakhtarka inuu ka fakaro ama wultuba waxay noqonaysaa qofka in la ogaada in maaragta dawadan overuse unata badanaana hadda way ku badan yihiin dadkeena weliba marka loo fiirsho maaragta dadka agedka ah qofka waxaa laga yaabaa xanuuno age related disease inuu qabo isbitaal in la geynin maanta dhan in lagu daldalayo kaniiniyaashaas xanuun baabiyaha hadhowna waxaawaa qofka beerkii galiyihii maaragta wadnihii inay saameyn ku yeeshaano qofkii dhibaato ay ugu maato waata doctores samira maxaad inooga sheegi kartaa kuwa ugu halista badan ee ay kala kulmi karaan haddii ay qabatimaan dawooyinkaasi oo ay joogteeyaan dumarkeena dawooyinka kafayiinka ku jirto aaday u dhib badan yihiin waayo qofka markii maanta uu isticmaalo uu maalin kale isticmaalo maalin kale isticmaalo waxay noqonaya inuu qofka raadiyo ay hobby u noqoto ma arkino hadduusan isticmaalin jirka waxaa ka qaldamayo qofka caajis jajab korjajab uu dareema madax xanuun badan uu dareema ayagiiyaa marka waxay noqonayaan qofka inuu raadiyo uu ma arkino baalka u sameeya ma jiraan wax ka haboon oo aan ahayn dawada oo la adeegsan karo ama loo adeegsan karaba xanuun baabi-in haa way jiraan waxyaabana jural remdisal jiro guriga gabadha ay ku sameysan karto waxaa kamidoo kale nabigeena sal alla alay slm wuxuu noo sheegay xabad suudada malabka sanjibiisha filfisha qofka dawooyinkaas ma arkin oo naturaalka hadduu isku darsado uu shaacii gabadhi ku darsata ama maraqi ku darsato kale xoogaa xanuunkii haaye iyo waxyaabahaas haaye way ka bacayaan as asbrin ahaanna way u dhaqmi kartahay waxaawaay bahalkii dhiigii ama waxyaaba caadada haaye gabadhi way ka tirmi kartaa laakiin dadka qabatimay cirbadaha iyo waxyaabahaas isticmaalo waxay qaadanaysaa in waqti dawo waxii uga go-o markii loo fiirshay gabdhahan kaleo caadada iyo waxyaabahaas ku dhibaatoon aaday ugu isticmaali karaan waxyaabahaas xabad sowdada infectionkana way la dagaalantaa filfisha maxaa la dhahay malabka iyo maaragtay waxyaabahan kaleo kulkuleelka marka laisku daro intaas oo laisku daro waxay gabadha kaliyi kartaaba laakiin xadiga aa isticmaalaysid waxaaba xaddi aada u yar inuu noqdo mararka qaar waxaa dhacda in gabdhahii intii waxyaalo loo sheegay in malabkiioo kale saddex afar qaadoo kale ama afar shan maroo kale inay qaataan dhiigbaxoo kale gabadha inuu ku imaado markasta wax markaa qaadanaysid yareyso qaanda ka yar haafkeed maxaa ladhahay laba xamba filfil shan xabo maaragtay xabad sooda waxyaabahaas yarka markaste the lowest waxa ugu yar adiga uu ka bilaabo ilaa ma aragtino xoogaa markastana hala socoto xaaladaada qof ma aragtino aqoon u leh waxaas fasalo ahla dikri kuntum laa taclamuun aayadda qur-aanka kariimka marka in qofka marka uu aada ugu isticmaalo waxyaabahaas markastana uu la xiriiro qof ma aragtino u leh aqoon hadday ahaaleyd aqoontii maadigii aheyd ama aqoontii diiniga aheyd markaste ama dhakhtar ama qof kaloo ma arkinoo u leh aqoonteeda markaas inuu qof kala xiriira aada muhiim doctora samiira aadaad u mahadsan tahay ugu dambeyntii maxaad raacin lahayd adigoo ka eegaya amaba ka duulaya mawduuciinan ka hadlayn waxaa kula tali lahaa gabdhaheena way jirtaa dhibaatooyin badan oo dhanka gudniinka gabdhaha ka haysto ama ma arkinoo infection ama waxyaabahaas dhan ina ku imaato laakiin haddana waxaa markasta kula taliyaa gabdhaha marka ay imaadaan ama hooyooyinka ama markasta in gabdhaha gudniinkooda laga taxadaro si gabadhii hadhow dhalmadeeda u fududeynayso oo maaragtay dhibaato ku imaaneyninoo maaragtay caadadii ay ku dhibaatooninino bahalka inay sameyn teeda kale hadday gabadha isku aragto qoyaan ka imaanayo xubintii taranka ee xanuunka u imaanayo maaragtinoo qabanayo markii caadada ee qabanaysoo kale oo aada u daran hadduu yahay matag oo kale waxyaabahaas dee isku aragtay in goobta caafimaadka ama dhakhtarka markaas ku habboon oo habeenkii inay u tagto taasna waxawaaye wuxuu usoo qoraa waqti muddo gaaban dawo ay qaadanayso kadibna way ka fiicnaanaysaa infekshinada qaar waxay keeni karaan hooyadii inay caadadii maaragtino dhibaato ku imaato taasna waxaawaaye waxay horseedaysaa gabadha inay aada u sii isticmaasho kaniinigii iyo sii qabatinto marka markastay gabadha isku aragta xaaladii ku jirta xaalad ka duwan in goobta caafimaadka ay la xiriirto dhakhtarka taladiisa ee raacda dawadana ay dhammaysato markasta gabdhaha waxaa lagu arkaa markii dawada laba maalin ama saddex maalin ama afar maalin ay qaataan soddon xaba kaniiniya u qoreysaa toban ama afar xaba markay ka qaadato ama toban xaba camal inay ka qaadato in kaniiniga inta kale iska dhaaftoo dhahd waa fiicnaada markasta waxaa jirta dawada sida askarta ee u leysa cadowga saasoo kale ayadana dawada u leysaa infectionka askarta kuwa koowaada lasoo gelinaya maalmaha koowaad ayaa eelaynay haddana kuwa labaad haddana kuwa saddexaad ilaa elimination meeshaan bacteriyadii ama wixii waxaa sababaya la dhameeyo waxaawaa inaa qaadatay dhakhtarka markuu kuusoo qoraayo soddon xaba kaniiniya ma ahan soddonkaas xaba micna ku fadhisaa in kaniiniyaashaas la cuno gabdhaha markastana waxaa kula waani lahaa in ay qaataan talada dhakhtarka usoo qore kuna dadaalaan nadaafadda markastana inaysan isla wadaagin underweerka dharka hoosta laga gashanayo haddii ahaa lahayd buumooyinkii surweeladii kookaradihii waxyaabahaas dhan in qofka uusan la isticmaalin tan kale oo ma araginoo gabdhahan qabatimay cirbadahan iyo waxyaabahaasne ama wiilashana waxaa dhihi lahaa ayagana in haddii xataa joojin karin ayaga keligood cirbad qofka u gaara inuu isticmaalo because qofkan waxaa laga yaabaa khatar ku imaalahayd ama khatar uu sii faafi lahaa inuusan sii faafin haduu keligiis intuu siliingada uu ku isticmaalay keligiis intuu ku isticmaalo qofkan kale uusan la isticmaalin markasta waxaaga sheer qofkaagu dhigan adiga keligaa ha kugu ekaadaan haddii cudur sida aa tahay adiga keligaa cudurka kugu ekaado haddii ma aragtay ma arkino xanuun baabiya ama waxyaaba kale adiga aa u isticmaalaysidna waxaaga markasta adiga ha kugu ekaan haddii aan qoraheyd clothiska isticmaalaysa ama maxaa ladhahay cirbadahaas hadda la isticmaalo badanaa hadda way kusoo kordhayaan ilmo yaryaroo waxaa arkaysa aada u isticmaalayo taabuugii waxyaabahaas dhan laakiin haddana waxaa jira dad isticmaalayo cirbadahan oo maaragino dawooyinka taramadoolka oo kale morfiinka oo kale ah waxyaabahaas marka waxay keenay in bulshadii uu ku dhex faafo cuduradii qaar oo faafaayo oo dhiigkii dheecaan ku gudbaa marka waxaa kula tali lahaa in maarag markasta ay sameeyaan wax ayaga ku ekaado cirbadii qofka inay ku ekaato wixii kalena asaga qofka inay ku ekaada markuu xaalad kale oo jirkiisa u arki jirin isku arkan inuu dhakhtarka aada ula xiriiro ugu dambeynta waxaa waaye gabdhaheena soomaaliyeed in aad iskaga ilaaliyaan waxyaabahan hadda wadanka kusoo badanayo cirbadahan ama dawooyinkan laiska isticmaalayo maarkin oo without dhakhtarka eh markasta in dhakhtarka ma aragtay markasta taladiisa inay raacaan oo la socdaan xaaladooda markasta marka isku arkaan xanuun aysan la suganin ma aragtinoo lacag mahaysta ama wax mahaysti markasta waxaa jirta gabdhaha iyo hooyooyinka ilmahooda in maaragtay meelo lacag la-aan ay jiraan oo maaragtino hadday ahaaneed m c ajadii ama isbitaaladii babliga ahayd inay tagaan hadday ku arkaan ilmihii jiro ama ayagii hadday jiro isku arkaan oo kale ilmahana dawada markasta lagu kontaroolo dawadana haddii ay ku arkaan xanuun waxaa arkaya qofaa dawo u qoray dawadii markaa qofka u qortay xanuunu ku dareemaa dawaduu isku joojinaa dhakhtar kaleu tagaa in taas la sameyninoo dhakhtarka loo laabto dawadii uu dhakhtarka joojiyo haddana dawo kala bilaabo waxaa laga yaabaa dawadan qofka alergy inuu ku yahay waxaa laga yaabaa xanuuno kale ama waxyaabo kale qofka inuu qabo dhakhtarka kow uusan u sheegin marka taasaa waxay keenay marka xanuunada ama waxyaabahaas inuu ku dareemo markasta talada dhakhtarka raaca markastana ha soo gadanina dawooyinkan laga soo gadanayo maaragtay meelahan dadkan dhakhaatiirta aheenna in laiska dhaafo haddii aad soo gadatidna markasta in qof dhakhtara aa u geysid oo dhahda dawadan sida u isticmaali karaa aa sameysid badanaa dad waxaa jira indhakacabir ama waxyaabahaas dadka ku daaweeyo dadkaasna waxaa kula tali lahaa in ayagana goobihii waxbarashada inay tagaano dadka soo ogaadaan waxyaabihii jiray si maarkinoo bulshadeenii markasta xanuunadii iyo waxyaabahan resistansiga abuurayo ama qabatinkaoo kale dawado kale jirkii uula qabsanayo kale inaysan dhicin in marka dadkan ayaga wax ganacsatada in waxaa kula tali lahaa in ilaahay ka cabsadaan bulshadii aysan u horseedin cuduro iyo waxyaabahaas ayagana bulshadii ka tirsan yihiin hadhow qofka walaalkiisa qofka wixii ku dhaca ayagana way ku dhaceysaa marka in bulshadii markaste aan ka fikarno anaga bulsho boqolka iyo boqol waxaanahanay muslima marka anagoo fiirinayna diinteena anagoo fiirinayna dhaqankeena in markasta bulshadeena aa u noqono kuwo u horseeda dhanka wanaaga
aad ayay u mahadsan tahay doctoreysa samiire cabdiweli oo inoogu marti ahayd barnaamijka waana inageyntaa intaan ku kulmi doono barnaamijkan kulacayn ah sidaas iyo ammaana allah